guddoomiyaha cusub iyo guddiga nabadgelyada heer gobona waxaan iyagana odhanayaa dadku weydiinayana ka yihiin waxaa la ydinka rabaa dadka inaa maashaan waxqabad tustaan qashinka ka qaadaan qofka dhulka ama laga gatay ama la siiyey wiilka qoriga sito oo sanday bibalkaa oo ku taagan aada ka qabataana xabsu dhaanisa waxaa la rabaa odayga daba ordaya wiilka marka hore loo sheegay qabanay isagana inaad ku dadhaan oo odhanaya markii wiilkii la qabto reer heban baa iga qabtay askariga yuraanaynaya sharcigii dadkii loo dhiibay diidaya waxaa la rabaa isagana in lagu taro oo sharcigu uu shaqeeyo baa la rabaa qodobka labaad aan raba inaan idhaahdo waxa weeye gobolkaan ogaan sharci baa u yahay guddoomiyaha ku-xigeenkii gobolkaana waa joogaa aan anagu soo wada shaqaynay dirashiidu ahaa dawladda hoosewaaga u shaqeynay waa joogaa sharci baa yaal isimada ay saxiixeen gobolka nugaal islaamku uu ka mid yahay suldaanku uu ka mid yahay carabduun uu ka mid yahay iyo lixdan iyo sideed nabadoon oo reer nugaalada oo nabadoonadii eega markaa ahaa markii la qorayay waxaa ku qoran isbaanaysta haddii la dilo hadir inuu yahay wuxuu ku dhintay magnahan cid loo soo raadsanay waa isbaanaysta ogow qoriga isbaanada lala taagan yahay haddii la qaado ninka ka dabayabaal inuu yahay ninkii wiilka u dhiibtay oo yidhi igu soo shaqee isagana lagu yidhi waa lagu shaqeeyey waa lagu soo meelgaaray meeba hadda sharcigaas uu ka jecel ma garan karo laakiin waxaan odhanayaa guddiga nabadgelyada reer gobola iyo degmadu sharcigi waa yaala xafisadu yahay intaad soo qaadaan adeerayaalow dadka ku dabah oo dadka waxa weya lagu iliy markaasaa waxaa imaanaya wiilka tuugka ah oo qoriga sida odagu daba joogo intuu maalinba dhulkii ku aabsado leesha ku maanaaba kaaga soo qaada oo isaguna wiilka daba joogo ku shaqaysanaya dee ka bixi kari maysaan haddee inaan kaa samayn odayguna waa daba joogayaa lacag buu rabaa yuusan been kuu sheegay wiilka saa soo dirsaday laakiin waxaa rabaa wiilka markaa ka dhaamicisid oo xabsi u dhaamicisid oo qorigiisa ka qaadasid oo ciidamada siisid oo maxakamada dhilashada waa ku qoran yahay inuu intaa ku qan cidda dhulkalena ay ku qanacdo qof walba dhulkiisa inuu badbaado cashuurtii la bixiyo dhulkiisa uu dhisan karo sharci ku uu ku dhisan karo laakiin cagaftaan iska wareegaysa iyo wiilkaan qoriga la wareegaya labadaasuba wax yar bay kusoo abtami karaan wax yara bay kusoo abtami saddex lagu dilay kusoo abtami karaan toban lagu xilay kusoo abtami karaan mid daba joogo laga dabadegeeya kusoo abtami karaan